Maamulka iyo ardayda madarasada Imaamu Shaafici ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhul uu iskuulku leeyahay ay dhisteen dad ciidamo hubaysan wata. Maamulka iskuulka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saaka ay ka war heleen afaafka hore ee madarasada oo lagu baakimi jiray gawaarida ardayda keenta iskuulka, taasoo yimaadeen dad wata ciidamo hubaysan, ayna dhismo ka bilaabeen halkaasi. macalin kobac oo ku hadlay magaca maamulka iskuulka imaamu shaafici ayaa sheegay in ay ka xun yihiin sida loola dhaqmay wuxuuna tilmaamay in iskuulka ay wax ka bartaan in ka badan laba kun oo arday haddaba waa kan macalinka oo ka warbixinaya dhibaatada ay la kulmeen anoo ku hadlayo magaca muasad imaam shaafici iskoolaadka kala duwan oo hoos yimaado muasad imaam shaafici magaca maamulayaasha magaca macalimiinta waxaan aad ugu xunnahay saakayto waxa dhacay saakay iskoolka sare ee caddow oo runta ay dhigato arday ka badan laba kun saaka markaan nimid oo baabuurta ay soo galeen gudaha oo ardaydii ay yimadeen waxaa noo yimid ciidan ciidankaasoo xiray albaabka taasoo markaasi ay sameeyeen barxaddii weyneed oo baabuurtayna soo mari jirtay oo baabuurta ay ku soco jirtay dhulkaasna uu yahay dhul iskoolka uu leeyahay ayaa ciidan yimid ardaydii iyo macallimiintiina gudaha lagu soo xoreeyey barxaddii weyneedna way jareen hadda wixii ka dambeeyo baabuur iskool soo geli karta ma jirto sidoo kale ardayda imaamu shaafici ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhulkooda u dayso waddada ay ku imaan lahaayeenna loo furo maahano waa imaan laakiin meelaha waddaa ka baxna madaxan waa nala ka xirtay wasaaradda waxbarashada saan xal mano ahan ee waddaa ka baxdana siiya faarax waxaan ku leenahay haddaa arday nahay waxaan rabnaa wadda ee gaariyaasha noo soo maraan mana heysano wadooyinkeena waxaa nagala dhigta jiingado marka waxaa leenahay haddaa arday nahay waxaan rabnaa in baabuuro meela noo soo marto aan rabno marka adaa ka mas-uul ah waxaan ku leenahay noo fur wadooyinka tan iyo markii uu xilka qabtay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxaa dad badan oo ku dhaqan qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya la kulmeen boob iyo barakicin baahsan si gaar ahna bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho xasan sheekh ayaa ka oysiiyey hooyooyin soomaaliyeed isagoona ka burburiyey guryahooda